bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud sulaymaan bnu lashcf asijistaaniy raximah اllahu tacaala baabun fii kafi الlisaan carabka celintiisa iyo mancintiisa fitnada dhexdeeda caddayntii wixii ku soo aroora caddayntiisiiba u baabbahay qofka inuu carabkiisii celiyo oo khatartiisa aad u badan sida axaadiis fara badanba carabka ay ka sheegtay kelimad ama laba kelmadaa laga yaabaa inay fitnadu ka bilaabato wakhtiga marka ay fitanku jiraan carabka celintiisa wixii ku soo aroora caddayntiisiiba u baabyahay qال الإmام أبو dاود رحمه الله تعالى xdثnا cبدالملك بن شhعyب بن اللyث qال xdثnي بن وهب هو cبdالله بن وهب المصري الإmام الفقيه qال xdثnي اللyث هو لyث بن سعد الفhمي عن يحيى بن سعيد qال يحyى بن سعيد الأنصاري qال khالد بن أبي عمران عن cبدالرحمن بن البyلماني can cabdiraxmaan bni hurmus wahuwa acraj alacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalama qaal satakuunu fitnatun fitna ahaanayso sammaa'u dhagaala oo qofka yacni dhagaal-aan u yeesho oo xaqii maqalkiisii ka dhagatirayso bakmaa'u afla oo qofkii inuu xaqii ku dhawaaqo ayay ka aftiraysaa ayb camyaa'u indhala qofkii inuu arko xaqii bay ka indha tiraysaa man ashrafa lahaa qofkii isu soo taagtaago man ashrafa lahaa qofkii isu soo taagtaago isu soo muujiyo istashrafat lahu way isu muumuujinaysaa ninkii u bambaxo iyadana waa u soo bambaxaysaa wa ishraafu lisaani carabka usoo bambixiddiisana fiihaa iyada dhexdeeda loogu soo bambaxo wuquuci sayfi seefta dhiciddeedo kale sida seefta dhiciddeedu ay tahay baa carabkana haddii loogu bambaxo ay u tahay ayb tarjamaday marka xadiidku ay isleeyihiin laakiin xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jiro cabdulaahi cabdiraxmaan ibnu lbaylamaani ayaa ku jiro waana daciif ayb isnaadkiisana waa laysku khilaafay iyo matniga xadiidkaba laakiin xadiidkan tarjamada baabkeeda waxaa oofsanaya xadiid saxiixa oo ahaa man samata najaa man samata yacnii ninkii aamuso najaa waa badbaadaya oo fitanka iyo dhibkooda iyo waa ka badbaadaya ninkii afka ceshto oo afkiisa ka adkaado oo markaaya si guudna carabka aamusitaanku wax badan baa ku jiro ayb ibnu abi shayban wuxuu werinaya xadiid uu leeyahay fitnada wakhtigeeda dadka waxaa ugu daran oo ku dhici og khadiib kasta ama nin kastoo aftahana oo yacnii aada hadalkiisu yacnii aada aftahan u ah kullu khadiibin mufawah iyo waxa uu yidhi iyo nin kastoo geesi oo wax ku dhufan og ayb birta labadaasa aada ugu halaagsanto ayb xadiidkaa marka man samata najaada iyo iyo kufa calayka haadaa carabka sidiisaba in la celiyo وإna lamuؤaahaduuna bma natakalamu bihi qaala whal yakubu الnaasa fi الnaari calى wujuuhihim aw qaala calى manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsinatihim qaala xadaثna mxamed bnu cubayd huwa الطanaafisiy qaala xadaثna xamaad bnu zayd qaala xadaثna layf can daawuus can rajuli yuqaalu lahu ziyaad can cabdالlahi bni camrin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllah عalيه ali waslm inahaa satakunu fitnaة fitna ayaa dhacayso tastandifu alcaraba carabta yacnii nadiifinayso oo kala hufayso kala shaandhaynayso qatlaahaa kuwa lagu dilo finaari bay ku jiraan dadka ku dhintaa yani fidnadaa allisaanu carabka fiihaa iyada dhexdeeda ashaddu waa darnaan badan yahay min waqci sayfi seefta dhufashadeeda wuu ka darnaan badan yahay xadiidkan isagana sanadkiisa leyt bnu abi sulaymaa ku jiro waana daciif ziyaad bnu ninkan ziyaad la yidhaahna ziyaad ibnu siimiin ayaa la yidhaahdaa ayb isaga laftirkiisana marka jahaalaa ku sugan ayb marka cilalkaa buu leeyahay labada xadiid oo baabka uu ku keenay dacfi baa ku jira man samata najaadasa baabka qaala abu daawuud rawaahu اhawriyu can layf can daawuus can اlacjam ziyaadka waa acjamka qال xadaثna mحamed بن ciisa بن طbاع whuwa abu jacفar الطbاع qal xadaثna cabdالlahi بn cabdالquduus qaala ziyaad siniin kush waa ziyaad ibnu siniin ayb qaala inama huwa ziyaad اlacjamiy weyaan ziyaadun اlacjamiyu ayb baabun ay hada baabu maa yurakhasu fiihi min albidaawati fi اlfitnati baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baabyahay yurakhasu la ruqsaynayay fiihi maaga dhexdiisa waxaa la ruqsaynayo min albadaawati ama min albidaawati labadaba waa loo dabdiyey oo baadiye aadis ah fi lfitnati wakhtiga fidnada dhexdeeda wakhtiga aysan fidnada jirin qofku inuu baadiyeysto baa laga fiicanya jumcadii jamaacadii iyo khayrkii iyo cilmigii iyo waxbarashadii buu weynayaa iyo wuxuu khayr ku taageera iyo wax asaga ku taageera iyo ma helayo walidaalika asalku wuxuu ahaa man badaa jafaa ninkii baadiyooba waa qalalayaa wacdi iyo ma leh jumcadii jamaaco ma leh haddii laakiin marka maslaxadii jumcada ee jamaacada mafsado ka weyn looga baqaayo jamaaco aad ku aad tukato dhibka weyn oo qof muslim dilkiisii iyo aad ka fursan karin ee markaas kaligaa iska tukee baadiyaba iskaga tuka kaligaayo kan uun ka badbaad baa lagu dhahayaa marka mafsadadii baa marka darnaatay xilligaa la ogolyahay saxaabadii muhaajiriintaas oo kale oo madiino u soo hijroodeen inay meel kale ka aanay maka uga laabtaan ama baadiye dib ugu noqdaan baadiye iyo kale inay sii baadiyoobaan waa nahyi baa ku soo arooray laakiin markay fidnada jirta nahyigaasi ruqsay ka haystaan qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaثana cabdullaahi bnu maslama wa huwa alqacnabiyu can malikin wahuwa imaamu daari اlhijra malik bnu anas can cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni cabdiraxmaan bni abi sacsacata can abiihi can abi saciidin اlkhudriyi qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh ali wasalama nebigu waxa uu yidhi yuushiku waxaa dhow an yakuuna khayru maali اlmuslimi qofka muslimkaa maalkiisa kan ugu khayrka badan hanaman inuu ahaado ari ariga oo yatbacu bihaa uu ku raacayo shacafa aljibaal buuraha korkooda wa mawaaqica alqatri iyo dhibicda meelaheeda roobka dhibicdiisa meelaha uu ku da'da'o inuu raacraaco ayaa laga yaabaa yafiru bidiinihi diinkiisa ayuu la fakanayaa min alfitani fitno darteed ayuu diinkiisa ula fakanayaa ama fidnadiibuu kala fakanayaa diinkiisii xadiidkan waa saxiix bukhaari baa wariyey ayb oo isaga laftirkiisa baabu tacarubi fi lfitnati ayuu ku wariyey ayb waxaana laga qaadanayaa wakhtigaas in la ogolyahay oo mafsadadii baadiyada ku jirtay ayaa waxay ka yaraanaysaa mafsadada ku jirto jamaacadii iyo jumcadii ku dhex jirkooda wcalaa hada marka alimaamu اlkhaaabi wuxuu alifay kitaab la yidha alcuslaةu wاlkhuldatu cuslada mataa khuldada goorma labadooda yaa fadli badan waxyaabahaas uga hadla sida xooga badanna waxaa weeyaan haddaysan fidno jirin dadka in lagu dhex jiraa fiican lixadiidi الnabiyi salى اllahu عalيyه ali wasalam almu'minu اladii yukhaaliqu الnaasa wayasbiru calى adaahum khayru min اladii laa yukhaaliqu الnaas walaa yasbiru calى adaahum muminka dadka dheeho oo dadka dhex galo oo ku safra dhibkooda ayaa ka khayr badan midka aan dhex gelin kuna safrin haddii laakiin taasi aysan suurtogeli karin ilaa biirtikaabi mafsadatin akbar waa layska dhaafaya baadiyahaasa marka qofku iska aadaya marka xadiidkan kanuu kaga gaabsaday marka dad badan baana dabbaqay arrintan xilliyadii hore sacdu bn abi waqaasaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa salamatu bnu اlakwac oo baadiyu aaday wakhtigii dagaalada xuruubta muslimiinta dhexdooda meeshan kale iyadana sacdu bnu abi waqaas waa kii ka tegey oo ka cararay magaalooyinkii caqiiq meel la yidhaahdo madiine agteedaa buu degey oo hadda madiine iska soo gashayba meeshaas caqiiq ayuu degey wiil ou dhalay baa u yimid marka oo fidnada iyo ku jiray oo aad ugu ololay jiray isagoo dameer iyo wax soo saaran markaasuu markuu arkay sacadu meeshaa keligiis joogo ari iyo ku maasho ayuu wuxuu yidhi acuudu billaahi min shari hada araakib ilaahan ka magangalayo ninkaas soo socdo raakibkaa shartiisa wiilkii markuu u yimid markaasuu yidhi adaa ka nooluu yidhi maanta dadkii cashara almubashariin dadkii jannada loogu bishaareeyey nin saasaa tahay dadka maanta haddaad soo istaagtid waa lagu istaagayayisaga saasay la tahay laakiin dad fitna qalbiga madoobaysay maa sacad u istaagaya ciday u istaagayaan malaakiin sacad isaga wou ogaa waxaas dadka way ku istaagayaanoo kaalayo dadka dhexgal oo dadkii dhexgalo dadkii madaxtinimadii kaale wax ka qaada oo dadkii waa kugu kulmayaan adiga wax saas u sheegay markaasuu wuxuu yidhi ina allaha yuxibu alcabda altaqiya alkhafiya alnaqiya nebigan waxaan ka maqlay yidhi ilaahay wuxuu jecel yahay addoonka ilaahay ka cabsadoo nadiifka fidnada ka ah ee haddana qarsoon marka meeshan waa ku qarsoonahay fidnadiina nadiifan ka ahay iga daabuy ayb marka sacad iyo sidaas yeeleenba wakhtigaas marka wakhti hadda la sugaayo dambe iyo maskaxdaadaysan dadka nusuusta waxay isku dhaafiyaan waxaan jirin nusuustan iyo marka laga hadlo waxaas goormaan waxaas wax jira maa wakhtigeedii maaha ayaa la leeyahay marka nin walbaa waxbuu isku dhaafiyaa qolo walbaa shayga aysan rabin wax unbay isku dhaafisaan kaanama yani anaga nalooma jeedo iyo qoladaasay ku socotaa iyo tanay ku socotaa iyo waxyaabahaas isku dhadhaafiyaan ma fiicna marka saas ayb baabun fi اlnahyi can اlqitaali fi اlfitnati baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi اlnahyi fii bayaani اnnahyi iska reebiddii layska reebay caddayntiisiiba u baab yaha can ilqitaali layska reeba dagaal fi lfitnati fitnada dhexdeeda lagu dagaalamo waana soo sheegnay fitnadu waxay tahay qaala xadaثna abu kaamil wahuwa aljaxdariyu qaala xadaثna xamaad bnu zayd can ayuuba wahuwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy wa yuunus wahuwa bnu cubayd albasriy can ilxasan wahuwa alxasanu bnu abiاlxasan albasri abu saciid can ilaxnaf bni qaysin qaal kharajtu waan baxay wa ana uriidu anoo raba hada rajula ninkan cali buu ka wadaa liansurahu si aan ugu hiiliyan ugu gargaaro falaqiyanii abuu bakrata abuu bakraa ila kulmay nufeyc bnu alxaaris aلhaqafi faqaala waxa uu yidhi irjic laabo fainii samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul waxaan maqlay nebigoo dhahayo idaa tawaajaha almuslimaani bisayfayhimaa labada qof ee mulabada muslim hadday seefahooda iskaga hor yimaadaan faalqaatilu wاlmaqtuulu fi اnnaar midka wax dilay iyo kan la dilayba fi اnnaar kan maqtuulkaa marka qaala waxa uu yidhi yaa rasuula allah hada alqaatil hada kani alqaatilu weeyaan famaa baalu lmaqtuuli midka la dilay xaalkiisu muxuu yahay qaala inahu araada qatla saaxibihi wuxuu rabay saaxibkiisa dilkiisa marka waxaa muuqanaysa abuu bakra wuxuu ku dabaqay xadiidkan fitnadii markaas jirtay ayuu ku dabaqay waana uga reebay ninkaa ayb fitnadaasna marka ama waa jabal ama waa sifiin ayb marka dadkii dagaalamay ka warraiyo dadkii dagaalamay dad saxaabo fadli lahaayoo xasanaadkoodu ka badan yahay waayo xumaantooda ijtihaaday oo waxaan nin walbaa is yidhi waxaan amay yacnii mugdi kuma jiro markan waa yacnii waa shay markaa ay ku ijtihaadeen dadkii sidaas oo kale iyagu dembi ma lahan oo ama halajar ama labay yay yeelanayaan madhabka ahlu sunnadana wuxuu ku dareeray sidaas macnahaas isaga oo hadda iyaga saxaabadii maxkamad ma la soo taagayo laakiin ma looga dayan karaa qofka faadilka ah ee fadliga badan ma looga dayan karaa waxaanoo kale maya waaladiina itabacuuhum biixsaanin baa haddaad zallaadka aruuriso saxaabadiiba waa sameeyeen aad dhahdo khalad iyaga laftirkoodaana markii dambe ka qoomameeyey oo waxay yidhaahdeen aayad qur-aanka ku jirto ayaa tadbiiqeedii naga wareeray wain daa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahuma hadday qola marka gardaradii la timid islaax in laga bilaabay ahayd dagaal in laga bilaaba ma ahayn islaaxii baan la samayninba marka dagaalkii unbaa soo booday waa la dagaalamay mar danbaa dadkii marka waxay ku soo dhacday intii dagaalantay faaslixuu baynahumaadaas in laga tegey ayb imaam shaekhulislaam ibnu taymiya siduu yihaa istiqaamada iyo manhaaju sunnahaba in dagaalka dagaalkii ka dhaxeeya uu fidno ahaana saxaabada dhexdooda waxaa tusayo ina bni hada sayidun wasayuslixu اllahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayn min almuslimiin yani dagaalku inaan xag alle mashruuc inuusan ka ahayn oon raalli laga ahayn xasan oo dagaalkii joojiyey baa joojintii lagu ammaanay hadduu jihaad ama xaq ahaan lahaa lama ammaanin xasan joojintiisa laguma ammaanin marka dagaal joojintiisu ka khayr badan tahay buu noqday sii wadidiisii ama gelistiisii ibnu taymiya taasna waa deliishadaa marka taasoo kale marka qofkii uga dayan maayo saxaabadiiba saasay yeeleen annagoo iskii jihaada hadda kadib inaad wax daadiso adiga maaha adoo saxaaban ku dayanaa dhahay dimaadaas marka dimaa lasoo dhaafay waaye annaga inaan marka afkeennana gelinnana maaha gacanteennii maadaama ay ka nabad gasheen mid dambana in lagu bannaystaa ma bannaano ayb xadiidku marka saan in saxaabada qaar xadiidkan u deliishan jireenna wuu ku tusayaa xadiidkan marka culimmada qaar baa waxay ka qaateen macnihii haday aan sheegayo oo ah dagaal kastooo muslimiinka dhex dhaco inuu yahay dagaal fidno ah xaafidkuna marka macnahaas waa ishaarayo jumhuuru saxaaba inay saas ka duwanaayeen ayuu sheegay hadal buu marka dabari ka soo naqliyey alimaam abu jacfar ibnu jariir aلطabari waxa uu yidhi low kaana alwaajibu fii kulli ikhtilaafin yaqacu bayna almuslimiina alharabu minhu bilusuumi اlmanaasili wa kasri الsuyuufi lamaa uqiima xadun walaa ubdila baaطilun dagaal khilaaf kastoo laba muslima ka dhexdhacaba haddii in guryaha la galo seefaha la jejebiyo oo waajibsanayuu yidhi yacnii xadna lama oogeen baatilna lama baabi'iyeen walawajada ahlu lfusuuqi sabiilan dadka ahlu fusuuqe fisqiga badanna waxay heli lahaayeen jid ilaa ila irtikaabi almuxaramaat yacnii waddo ay muxaramaadka ku koraan ayay dadka mujrimiintana ay heli lahaayeen oo min akhdi اlamwaal maalkii ay qaataan wa safki اdimaa wa sabyi اlxariim yani haddii la yidhaha dadka qof muslin ah waxba laguma taagi karo dadkii mujrimiinta ah ee yacnii yaan dhaafaynin maal iyo nafyi farji midna ma dhaafayaan ayb bian yuxaaribuuhum maxay samaynayaan oo dagaalamayaan wayakufa almuslimuuna aydiyahum canhum muslimiintiina hadday u yaqaanaanba fidno dagaal kastoo muslim lala galaba ay u yaqaanaan muslimkiina gacmahay laabanayaan markaas bian yaquuluu inayba dhahaan haadihi fitnatun tan waa fitna inay dhahaan waqad nuhiinaa cani ilqitaali fiiha dhexdeeda inaan ku dagaalannana waa nalaga reebay bis ninkii mujrimka ahaa iyo dadkii fasaadka watay waa iska sii wadanahayn ayagu fasaadkoodii wa haada mukhaalifun lilmri biاlahdi calaa aydi sufahaa tanna waxay ka hor imaanaysaa buu yidhi dadka sufahada gacantooda in la qabto ayb fatxulbaariga juska saddexiyo tobnaad soddon iyo toddoba safxada ah ayb baabun ida altaqa almuslimaani bisayfayhima baabkaasuuba ku keenay sharaxan marka haddii bacdi saxaaba saas u fahamsanaayeen qaarna ay ka fahmeenba cumuuman laba macno kasta ha isku dagaalamaan laba muslina waa tan xadiidkaanay gelayaan haddii macnahaas ay tahayna qaar bacdi ahlilcilmi oo saa ku tegay waa jiraan laakiin jumhuurka saxaabada wixii xaq iyo wixii baatil ay kala soocayaan ayb waana middii ibnulmundir dawaabiddii iyo u kalasa samaynayo casharkii hore aan ku sheegnay ee dadka fidarkooda ee caqligooduna maba keenaysaba taasayb oo waxaan ogsoonnaa dadku marka laysboobayo meeshii lacag taallo ama ay taallo shaqo laga qabanayo ama howl ay taallo dad baa joogo loo xil saaraayo ilaaliya layra oo dadka gelaayo baaraayo oo haddii marka ninkaas albaabka taaganee dadka baaraya nin burcada uu soo weeraro oo inuu wax boobo maal meesha ka qaato uu rabo haddii la yidhaha haddaa xabad ku taagtid isjir qitaal filfitnaa gashay maalkii dadkana ma nabadgelaayo naagihiina ma nabadgelayaan nufuustiina ma nabadgelaysokaasna meesha wuxuu u joogaa saa'ilkaas soo duulaayoo kale inuu difaaco marka macnahaas alqitaal filfitna maaha markaaale dagaalka fidnada marka waa wixii mugdi ku jiro iyo wixii adduunye ku darir ah iyo wixii jaanib walbaa jaanibka kale dhinaca uga xadgudbaayo waxyaabihii sidaas oo kale ah ayb waxaa kaloo xadiidkan marka ida altaqa almuslimaani bisayfahima laga qaadanayaa qofku haddii iraado jaazima uu la yimaado dembi waa loo qoraa marka hamiga iyo iraadada jaasimada waa kala duwan yihiin haddaa xumaantii ku hamiso istiraaidoor ninkaas amaa soo dishaa maanta haddana adoo meeshaadii fadhiyaad ka laabatay ilaahay alla ka cabsi dartiiba uga laabatay ajar baa helay laakiin haddii ninkaa talow ma soo dishaabaa niyaddii kaa gashay waa baxday qorigii hubkii baa qaadatay waxaagii dhan waa diyaarsatay markaa u tagtay ood ka saartay dhegtii yaa xabaddii ay dhici weysay isagii baa kaala hormaray waa ku dilay maalan isna markaa saasoo kale wuu ku raraadinaya adiga marka maxaad noqonaysaa marka ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatil walmaqtuulu fila asna hadduu ku dadaalayo dilkaaga adna aad ku dadaalaysa dilkiisa waa soo gelaysaa adiga marka ma lagaa yeelaani wax ma dilin gacantaydii qofkuma dilin ma soconaysa maxaa yeelay hamigii waxaa raacay iraada jaazima iraadada jaasimadana waa ficil haddaad wixii inta isku dayda isku dayda isku dayda ay ku hirgeli waayeen ood sidaas ku soo noqoto iraadadaas jaasimada dembiga waa ku xihan yahay laakiin hamiga iyo khaadirada kugu soo dhacayso iyadu waxma ka ratib maaha ibnu taymiya taas waa sheegaa qال xadaثna markaa wuxuu yidhi qaala inahu araada qatla صaaxibihi qaala xadaثna mxamed bn الmuتawakil alcasqalaaniyu qaala xadaثna cabdالraزاq qaala akhbarana macmar can أyuub can اlxasan biisnaadihi wamacnaahu mukhtaصarا qaala abu dawuud limuxamadi ahun ضaciif buu leeyahay yacni bna اlmutawakil ayuu jeeda yuqaalu lahu xusein baab fي تacdiimi qatli اlmuslimi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii tacdiimi qatli اlmu'mini mu'minka dilkiisa weynaynteeda wax ku soo aroora caddaynteeda qof mumina dilkiis sida uu u culus yahay yani taa caddaynteediibuu u baabyahay qaala xadaثna muؤmل bn الfضل alxaraaniyu qaala xadaثna mxamed bn شhucayb can khaalid bni dihqaan qaala kunaa fii gaswati alqusqandiiniyah ayaan ku jirnay biduluqyah duluqyah meesha la yidhaha waa magaalo ruum ay ahay fa aqbala rajulu nin baa soo jeestay min ahli filistiin ah min ashraafihim dadkooda akhyaarta akhyaarihim ah yacrifuuna daalika lahu yacnii khayrkaas iyo sharaftaa ay u yaqaaneen yuqaalu lahu layidhaha haani ibnu kulhuum ibni shariik alkinaaniyu fasallama calaa cabdillaahi bn abi zakariya buu salaamay wa kaana cabdullaahina wuxuu ahaa yacrifu lahu inuu u garanayo ninkaas xaqahu xaqiisa cabdulaahi in la salaamayna ninkan salaamay nin ahlu sharafa inuu yahay buu u yaqaana qaala lanaa khaalidun khaalid wuxuu nagu yidhi faxadaanaa cabdullaahi bn abi zakariya ayaa noo sheegay qaala samictu umma dardaa taquulu samictu abadardaa yaquulu samictu rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam yaquul kullu denbin dembi kasto casa allaahu ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay an yakfirahu inuu dhaafo oo rajaa ku dhex jirta ilaa man qof mooyaane maata dhintay mushrikan isagoo gaal ah ow amase man qof qatala dilay mu'minan mu'min dilay mutacammidan isagoo u qasdaamay ama ninkii qof muslima qasad u dilay kas ayb kama hadduu u dilo kuma jirto kas haddii uu dilo xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa marka waxaa ku jira fiihi tacdiimu qatli اlmu'min mu'minka dilkiisa weynaantiisa ayaa ku jirtayb fqaala hani ibnu kulhuum waxa uu yidhi samictu maxmuuda bna rabiic yuxadiثu can cibaadaةa bni saamit annahu samica yuxadiثu can rasuuli اllahi salى اllahu alayh alih wasalama isagoo nebigii marka ka sheegaayo annahu qaal man qatala mu'minan mu'min qofkii dilo faاkhtabata ku dheefaysto biqatlihi dilkiisa yani ninkii qof mu'mina dilo dilkiisana dheef u ah oo ku dheefaysto is yidhaahdo waa ka ilheshay maanta oo kuwa faraxsanba inuu soo dilay qofkaas muminka bilayn faاkhtabata biqatlihi dilkiisa marka qibda iyo yani farxad ku gasho alqibdatu hiya alfarax wixii uu sameeyeyba isagoo ku faraxsan buu dilay faاkhtabata ku dheefaysta markaa biqatlihi dilkiisa lam yaqbal illaahu kama aqbalayo alla minhu kaa xaggiisa sarfan walaa cadlan sunno iyo farad mid ah sunno iyo farad qofkaa ilaahay ka aqbali maayo qaala lanaa khaalidun uma xadaana bnu abi zakariya can ummi dardaa can abi dardaa ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam qaal laa yazaalu اlmu'minu mu'minku ka zuuli maayo ka tegi maayo mucniqan inuu luquntiisa taagaayo macnaha inuu camalka ku hormaraayo oo daacaadka rabbigiis inuu ku hormaraayo ku dheeraanayo ka zuuli maayo laa yazaalu lmu'minu mu'minkii ka zuuli maayo mucniqan camalkiisa saalixa mid yacnii uu ku dheeraanayo inuu yahay saalixan ku suuban inuu yahay ka tegi maayo maa lam yusib intaanu asiibin daman dhiig xaraaman xaaraan ah fa idaa asaaba hadduu asiiba daman dhiig xaraaman oo xaaraan ah ballaxa waa noogayaa markaas meeshuu meeshuuna fadhiisanay ballaxa ay acyaa wanqataca khataabisaas socodkii uu socday iyo khayrkii iyo rajadii ilaahay uu hore ugu socday meeshaasay ku soo bo-eysaa shafkau dhiganaya rati shafka dhigtayoo kale u noqonaya oon la kici karin yacni waxaa weeyaan makfiradii alle iyo raxmaddii alle waasacnimadii meeshii waasac ahaydoo uga jiray waa soo ciriirin maysa macnaheed marka waxaa laga wadaa diintiisa ciriiriyay noqonaysaa marka ciriiri baa gelaya waxaa laga yaabaa dhiiggaas xaaraantaa inuu u dhiibo baab aad u foolxun khaatumo xumo inuu ku ridoban dhiigga xaaraantaa inuu khaatumo xumo u keeno oo diindarro iyo gaalnimo iyo meel ka sii xun oo ku sii dhinto ama inuu si xunba u dhinto walciyaadu billah waxadaa haanimu bnu kulhuum can maxamuud bni rabiic can cibaadata bni saamit can rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam milahu sawaa xadiidtan dhan marka waxay sheegayaan qofka qof muslima dilo gardarro ku dilo oo xaqdarro u dilo waxaa weeyaan inuu markaa isagu waxaan uu helayo xadiidka hore marka wuxuu leeyahay dembi dhaaf ma leh dembi dhaaf maledaas marka aad bay u culusahay xadiid badanna waa ku soo aroortay xadiidta ku soo aroortay waxaa ka mid ah qofka la dilay maqtuulka qiyaamuhu wuxuu imaanayaa isaga oo ninkii dilay ku dheggan maxkamadda ilaahay bay isla tegayaan rabbi hortiisa markaasuu wuxuu leeyahay haadaa qatalanii kan waa i dilay sal yaa rabbi lima qatalanii rabbiuu ii weydii ninkan wuxuu ii dilay maxkamadda ilaahay marka see looga fakada adduunyada dad badanaa ku waardiyeey kara iyo dadaa lagaaga cabsan karaa laakiin maxkamaddaas rabbi iyadu waxaa weeyaan male waana meel mowqif daran waayo ninkii dhiig kugu yeesho makula taha inuu iskaga dhaafayo meeshaas camaluu u baahan yahay adiga camalkaagii buu qaadanayaa marka haddii camal la'aan aad noqotana xumaan badanoo uu lahaaba adiga dusha lagaa saaro naaraa ku gelay marka isaga intaasaa aarsigiisa u yahay saddex xaq ayaa ku tacalluqda marka dilka xaqullaahi xaqulmaqtuul iyo xaqulqaraaba maqtuulkan ilmahan yareerka agoonta noqonaaya rafaadka oo isagu uu soo xooji jiray oo adiga aad ka dishay xuquuqay leeyihiin alla xaq buu leeyahay waa reebay qof mu'mina in la dilo ninkii la dilay eed birta ku dhufatay ee xanuunka dhadhansiisayna ee xanuunkaagi adduunyada uga tegay isna xaq buu leeyahay xaqa alla waa cafisu iskaga dhisnaa karaa xaqii dadkaanna waa laga yaabaa in wax la siiyo naga raallahaada la yidhaah lacag iyo wax loo keenkeeno laakiin xaqulmaqtuul yaa ogna aakhirow aaday adduunyadii wax laguma lalama heshii karo ninkan waa dhintay aakhirana ad xisaabteeda iyo waxay noqon doonta ilaahay baa yaqaan walidaalika ninka wax dilo inuusan towbo lahayn waxyaabahaasay ku dhisantahay waana imaan doonaa abu daa'uud uu keeni doonaa cabdullahi bin cabbaas siduu dhihi jiray iyo ibnulqayim mas'aladan waa baxiyey kitaabkiisa madaariju saalikiin doodaha labada dhinac oo isbarbar dhigay waa ka tegey sideeduu u dhaafay meel ma rajixin marka qofkii qof muslima gardarro u dilo towba ma leh sidaasaa la iطlaaqa lana leeyahay ninkii isagu wax soo dilo oo ay ku timaado markaa towbo u baahan culummada ha raadsida saasaa leedahay haddii makhraj kuu furan yahay aday culummo weydiin laakiin qatligu waa culus yahay waana weyn yahay meeshaasuuna joogaa in la ogaado taasaayb ama ciddii ku fari lahayd adig ha ku farto ujeedkaad doonta u dil nin mu'mina gardarro haddaa u dishay cafis ma leh ayb wuxuu leeyahay marka alimaam cabdulhani bn cabdilwaaxid almaqdisi kitaab wuxuu le laydhaha kitaabu tacdiimi اlqatli axaadiidta wuxuu ku aruuriyey dilka qofka muslimkaa inuu weyn yahay tilmaamaysa ku uruuriyey waa juz dhan waaye marka kitaabu tacdiimi اlqatli baa qofkii heli kara marka inuu aad u akhriyo wax badanna ka feeriyo xadiidka labaadna wuxuu tilmaamay diinkii cariiri inuu gelaayo qof muslima dhiiggiisa haddaa gashay diintaadu ciriiri bay gelaysaa yani ciriiri bay gelay waxay tahay inkaar baa intay kugu dhacdo ayaa adiga dhan haddaad fiicnaan jirtay xataa xumaan iyo balaaya yaa halis u tahay marka qofka dhiig inuu iska ilaaliyo muslim aad iyo daruuri u tahay qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu camrin اdimashqiyu ayb can mxamed bni mubaarak qaala xadaanaa sadaqaة bnu khaalid aw gayruhu qaal qaala khaalid bnu dihqaan sa'altu yaxya bna yaxya alhasaaniya ayaan weydiiyey can qowlihi ikhtabata biqatlihi taasaan su'aalay buu yidhi qaala waxa uu yidhi aladiina kuwa weeyaan yuqaatiluuna ku dagaalamaya fi lfitnati fitnada dhexdeeda kuwa ku dagaalamaya weeyaanoo fayaqtulu axaduhum midkood waxbuu dilayaa fayaraa wuxuu u arkaa annahu calaa hudan hanuun inuu ku taagan yahay ayb laa yastakfiru اllaha ilaahay dembi dhaaf ma weydiisanayo yacni min daalika yana marka sidaan buu ku fasiray qof muslim buu dilayaa janno inuu ku gelaayo u haystaa qof muslim buu dilayaa waa isla toosan yahay istikfaar waxaa ma xataa istikfaar ma weydiisanayo dadkii wax ka dilay ma raadinayo limaada inuu khayr sameeyo isu haystaaba waa marka la leeyahay marka ahwaa'da iyo bidcooyinku waxay ka daran yihin macaasida waxaa laga yaabaa dadkii qofku haddaanu ta'wiil diineed waxba ku dilin haddii yacni ta'wiil diineed uusan ku jirin ee uu wax ku dilo si kale oo uu og yahay xaaraan inay tahay waxaa laga yaabaa yoom min alayaam intuu ka qoomamoodo dadkii u tago waana jiraan dad intay dad gardarro ku dileen isu dhiibay haddaad doontaanna dila idila haddaad doontaan intaa aayaadkii axaadiidtii maqlay hallay qisaasa yidhi oo dadkii iska cafiyeen diya wax la mida markaa rajow leeyahay taasoo kale lianna nadam iyo shallay iyo ayaaba gashay laakiin midkan marka fidnada wax ku dilaayo isaga waaba toosantuu isleeyahy istikfaar ma samaynayo qaala xadaanaa muslim bnu ibraahiim qaala xadaanaa xamaadun qaala akhbaranaa cabduraxmaan bnu isxaaq can abi zinaad can mujaalidin ana khaarijata bna zaydin qaal waa min alfuqahaa'i sabcu ka mid ahaa samictu zayd bna haabit fii hada almakaan ayaan uga maqlay yaquulu isagoo dhahayo unzilat hadihi alaaya wman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha bacda alatii tii kadib bay soo degtay fi lfurqaan suurat lfurqaan midda ku jirto waaladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna alnafsa alatii xarama allahu ila bilxaq bisittati ashhurin lix bilood yacnii middii furqaana horraysay buu ka wadaa midda nisaa'a dambaysay oo horraysaa waa dambaysaada marka maxaa ku jireen ibnu cabbaas baa isaga qowl waxaa laga wariyey aayadda suuratu alfurqaan oo towbada sheegaysa waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha towba marka malahu dhihi jira ibnu cabbaas laakiin culamaa maki ibnu ibraahim annaasik almansuuq wuxuu ku leeyahay aayat alfurqaan mansuukha ma aha maxaa yeelay naskhigu wuxuu ku dhacaa axkaamta ahbaarta maba ku dhaco aayat اlfurqaanna ahbaar axkaam ma ahan buu leeyahay oo yalqa ahaaman iyo yudaacaf lahu اlcadaabu yowma اlqiyaamati wayaklud fiihi muhaana waxaasuu gelaa kaas buu la kulmaa waa ahbaar waay amar maaha nahyina ma aha ilaa man taaba marka waa laga reeba walidaalika marka naskhi maba ku jiro u dhahaan sidaasuu tilmaamay ibnu cabbaasna laba qowlna waa laga sheegayo min baab ilwaciidu u dhihi jiray sidaas oo mar baa waxaa laga wariyey nin baa u yimid markaasuu yidhi hal lilqaatili min towba nin wax dilay towba ma leeyahay haa buu yidhi ku kalaa marka u yimid markaasuu yidhi hal lilqaatili min towba qaatilku towba ma leeyahay markaasu wuxuu yidhi laa maya waa leeyahay iyo ma laha say kale yihiin culammadu waxay dhaheen kii hore nin dembigii galay oo shallaysan buu ahaa haabuu ugu joogaay kanna nin hadda kadib rabo waa inuu wax dilo marka midkaanoo kale in la yidhaha toobo waa leedahay hore u dhaqaaqa waa dila hadhowan toobo keenaa buu isleeyahay marka cabdullahi binu cabaas waxau yaqaanay marka yacnii fiqigiisu maahayn keliya fiqiiska sadxi ahe dadkan laftirkooda madaahibtooda iyo waxa uga muuqday qaraa'intooda ku xukumay waana marka labaduna mid walba shareecadu mahraj unbay kala helay walidaalika waxay culammadu yidhahdaan waciidka iyo marka la joogo oo qofka uu wacdinayo mow ma ahan mow mowdinu tafsiil ma aha haddii la wacdinaayo qofka waxaa la rabaa wacdiga duuduubkiisa un bes waciidka waciidka si qofka qalbigiisa u saameeyo laakiin haddaan wax u kala qaaqaado kansaanka marka wax la baranayo haa tacliimta iyo marka xugun uu yimaado qada iyo kale haa tafsiil hala sheego laakiin marka kale maya taarikusalaad haddii laga hadlaayo waa in la yidhaha taarikusalaadka waa gaal diinta ilaahay waa ka baxay oo man taraka salaata faqad kafar sideeda loo akriya kufrigu nooca kufrun duuna kufrin waayo iyo ma xaakim oo wax ku xukumaayo bikayri ma anzala allah la raba inaad u naseexayso war alxukm bikayri ma anzala allah waa kufri waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaaika hum lkaafiruun ma u dhadhaafsiinayo istixlaal iyo kan kale markay xugun joogto iyo baab kale markay joogto laakiin cinda alwaciid qofaa laga yaabaa marka inuu dersi dhegaysto ama wacdi ilaaqaad marka uu arko marka waxaa laga yaaba inuu yidhaahdo qofkan takfiiri waay maxaa dhacay waxaas ilaaqay kan ilaaqa kan waasaan yani tafsiilku laftirkiiso de meel walba xikmad kuma ahana ogoha ninkan ilaaqiisu waxaa weeya waciiduu kala jeedaa waana naskaana saas ah sufyaan bnu cuyayna wuxuu dhihi jiray laysa minaa sideedah lagu dhaafan ayaan la dhihin yacnii qofku muslim waa yahay dariiqadii rasuulka waa haayaan laakiin nebiga lamid maahan iyo tafsiirulmurji'a waayuu dhihi jiray maxaa yeelay nebigu lamid noqon lahaa xataa hadduu fiicnaan lahaa lama mid ahaadeen marka laysa minaa annaga nagama mid ah umbaa layska dhahaan hadday maxkamad joogto laakiin ninkii gaal miyamse gaal maaha markaas way aayaad axaadiid wax kaloo jamci rabta u jamci keen xikmadu saasay ku jirta ayb qaala xadaثna yuسuf bnu muسى qaala xadaثna jariir can mansuur can saciid bni jubayr أw xadaثani الxakm can saciid bni jubayrin qaal ayb marka aw xadaثani اlxakm jariir waay waxa dhahay can saciid bni jubayrin qaal sa'ltu bna cabaasin qaal lama naزlat ilati اlfurqaan aayadda furqaan markay soo degtay waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna anafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi qaala mushrikuu ahli maka waxay dhaheen qad qatalna nafsa waan dilnay naf allatii xarama allahu alla uu xarimay wadacownaa maca allaahi ilaahan aakhar ilaahayna macbuud kalaan la caabudnay waatayna alfawaaxisha ayaan la nimid zinadii haye faanzala allahu caza wajalla ilaa man taaba wa aamana wacamila camalan saalixa faulaa'ika yubadilu اllahu sayi'aatihim xasanaat ayuu soo dejiyey fahaadihi tani liulaa'ika kuwaasaa iskale buu yidhi yanii nin aayaddan furqaanbu ibnu cabaas wuxuu rabaa inuu yidhaah nin gaal ah oo gaalnimadiisii wax ku dilay oo ku sinaystay oo shirki la yimi aayaddan ilaa mantaaba kaasay u taallaa buu leeyahay oo ninkaas hadduu soo islaamo dunuubtaas looma haysto gaalnimadii uu ku sameeyey وأma اlatii fi النisaء laakiin midda suuraة النisaء وman yqتل muؤmina mutacamida fajaزaؤuhu جahannamu khaalida fiiha qaala waxa uu yidhi alrajulu qofka إidaa carafa شharaa'ica اlإslaam islaamka sharaa'iciisa hadduu garto ثuma qatla muؤminan muؤmin uu dilo mutacamidan isagoo uu qasdaayo fajaزaؤuhu جahannamu waaye falaa towbaةa lahu towba ma laha fadakartu hada limujaahidin ardaygiisii mujaahidaan u sheegay faqaala waxa uu yidhi إila man nadima mujaahid marka wuxuu yidhi ninkii qoomameeyeyse maya ninku haddii uu qoomameeyo noloshiisa inuu hagaajiyo uu rabo maya toobo waa leeyahay marka wuu ku khilaafay mujaahid ibnu cabaas nusuusta marka la fiiriyana de ninkii sagaashan iyo sagaalka qof dileeyey kii kale boqol uga dhigay waa tii toobo ma leeyahay waa leedahay uu ka baxay magaaladii ka bax la yidhi wax ku dishay dabadeed marka toobo uu la yimid malaa'ikatu raxma isku qabsadeen macruuf qisadiisa kaas marka nadaama ayaa ka muuqatay qaala xadaanaa ibraahiimu marka ibnu cabaas waxaad mooddaa aayatulfurqaanna ninkii gaalnimo kasoo toobad keenayuu gelina middan waman yaqtul muminana ninka isagoo mumina wax dilay buu sheegay qaala xadaanaa axmed bnu ibraahiim qaala xadaanaa xajaaju can ibni jurayj qaala xadaanii yacla can saciid bni jubayr can ibni cabaasin fii hadihi اlqisati fi اladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar weyaan buu yidhi kuwa dhexdooda qaala waxa uu yidhi ahlu shirki qaala wanasla yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim ayaa degtay iyadan laa taqnaطuu min raxmat اllah in allaha yakfir الdunuuba jamiica qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa cabduraxmaan qaala xadaanaa sufyaan can اlmugiiraةi bni الnucmaan can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin qaal oman yaqtul mu'mina mutacamida qaala maa nasakhahaa shay-un aayaddaani wax nasakhay ma jiro wax wax ka reebay maloo nasakhay qaala xadaanaa axmed bnu yuunus wahuwa alarbuuciyu qaala xadaanaa abu shihaab can sulaymaan الtaymiy can abi mijlas huwa laafiq bni xumayd fii qowlihi man yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaؤuhu jahannamu qaala hiya jazaؤuhu sidaas u abaalmarintiisa fain shaءa allahu allah hadduu doonaan yatajaawaza inuu dhaafo can jazaa'ihi abaalmarintiisaas facala ilaahay waa yeelaya yani isagoo taabicigan wuxuu ka wadaa maadaama shirki aynan ahayn wayakfiru maa duuna dalika liman yashaau buu iska soo gelaa buu ka odaa markaa mas'ala salafka isku khilaafay warkeedu u dhexeeya baabu maa yurjaa fi اlqatli baabu bayaani maa kii caddayntiisii u baabayahay yurjaa la rajaynayay fi اlqatli dilka waxa dilka hawaab lagu rajaynayo maxaa laga wadaa ninkii la dilo isaga gardaraa lagu dilay isagoo laga gardaran yahay wax hawaab uu helaya qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa abulaxwas salaamu bnu sulaym qaala xadaanaa mansuurun can hilaali bni yisaaf can saciid bni zaydin qaala kunaa cinda اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalama nebiga agtiisaan joognay fadakara fitnatan buu sheegay facadama amrahaa shaanigeedu weyneeyey faqulnaa waxaan nidhi ow qaaluu ama waxaan dhahay yaa rasuula allah lain adraknaa haada kan haddaan soo gaarno lanahlikanna waaba halaagsamaynaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalama kallaa inaa halaagsantaan iska badaaya ma halaagsamaysaani inna bixasabikum kan idinku filan idinku alqatlu weeyaan dilka waxaa idinku filan oo fidnadaay waxaa kafaaradeeda idinkaga filan dilka dhimashada aa ku dhimanaysaanoo gardarro la idinkugu dilayaa dembi dhaaf idiin noqonayo macnuu marka saas oo kale ayb qaala ina bixasabikum alqatla ina alqatla yacni dilkii bixasabikum ay xasbukum bixasbikum ahay ay xasbukum dilku marka waa kan idinku filanoo kaafigiinna aha ayb sida ugu filan yahayna waxay tahay iyagoo madluubiina la dilayaa madluum haddii la dilana dee ajar buu helayaa qaala saciidun fara'aytu ikhwaanii walaalahay waxaan arkay buu yidhi qutiluu in la dilo markii nebigu sidaa ku yidhi in badanoo ka mida waa iyagoo laga gerdaran yahaa la dilay marka laba nin hadda ninka wax dilay iyo ninka la dilay labada yaa dhib qaba marka ninka gardarrada lagu dilaa faa'iido qaba kan gardarrada wax ku dilaa dhib qabo hadduu doona isago adduunka iska sii joogo oo ninkan kale ha uga dambeeyo adduunyada laakiin ninkan marka uu dilaayo ama uu yacnii gardarrada uu ku dilaayo kanna waa dhimo doonaa aakhirayna isla aadaan maxkamad ale ama waxaa weyn isaga laftirkiisii mid kaloo dilo ayuu helaya aljaza min jinsi alcamal cubaydullaahi ibnu ziyaada waxaa laga wariyey markuu u diray waxaa la wariyey nin dhib badanoo shar badan buu ahaa wuxuu aaday xuseen bin cali oo iska laaban rabo madiine u socdo ayuu ciidan intuu u diray kuwiisaa ayuu yidhi soo dila ama ii keena xuseen marka markii jidka looga hortegay oo nimankan dagaalka ay ku bilaabeen defcusaa'il nin soo weeraro iska difaacayo xuseen fidno kuma dhimanin xuseen bin cali radia allaahu canhu niman isagoo iska socdo ilmihiisii iyo isagii iyo dadkiisii weerar ku soo qaaday ayay iska celinayeen iyagu ayb inuu isdhiibana de waajib kuma ahayn walidaalika marka marka xuseenna isma dhiibin cusmaanna waa isdhiibay marka masalo marka jawaas iyo sunno iyo wax ku jirta ayb marka xuseen markii la dilay meydkiisii baa loo keenay cubaydullahi bni ziyaad raxabatu masjid alkuufa la geeyey ayaa la dhigay dadkii la dilay markaasu intuu ul yar soo qaatay ayuu sanka saas uga taataaganay markaasu wuxuu leeyahay qurux badanayo ma yacnii maa ajmalahu maa ajmalahu saasoo kale u dhahayeen usha ku mudbiyo sanka u mudbiyo markaasaa waxaa dhacday isagii kuwa ka awood badan inay inta u yimaadeen baa degkan ka dhigeen ciidankiisa yaa isagii inta lasoo qabtay iyo dadkii meeshaa ku dhintaa la safay ayaguna meeshii xuseen ou safaa la safay markaasaa mas abeeso weynin badan baa intay soo baxday dadkii kale safnaa intay soo dhexmartay soo dhexmartay ayay sanka dalaqa ka tiri cubaydullahi bnu ziyaad sankii uu usha uga mudmudayna baqiga caaqibadiisu aad ay soo degdegtaan laakiin ninka gar daran ee dadka dilaayo yaa u sheegay waxaa isagu waa isla fiican yahay xoog iyo quwo iyo waxbuu markaas iyo shaydaankaa wax badan lowsiinaya laakiin markay ku timaado isaguna waa ku imaanaysa aljazaau min jinsi ilcamal ibnu taymiya minhaaju sunnaha wuxuu yidhaahdaa dad allaala dadkii fidno huriyey ee xukun ku qabsaday iyagana inta lagu kiciyey baa intiiba kale leeyawax kale ma aynan kordhin iyaguna waxbay dileen iyagana waa la martay waa la dilay waxyaabahaas marka qofka inuu ka dhex baxo oo ilaahay uga cabsado oo aakhiradiisa ka suubsado yay tahay قال xدثنا cثمان بن أbي شhيبة qال xdثna kثير بن هiشhام qال xdثna المسعوudiي عن سacيiد بن أbي بuردة عن أbيه عن أbي موسى qال qاala رasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم ummatii haadihi ummaddaydan tan ah ummaةn ummad weeyaan marxuumaة loo naxariistay laysa calayha cadaabu korkeedu cadaab ma ahanin fi اlآakhiraةi aakhiro cadaabuhaa cadaabkeeda fi اdunya addunyada dhexdeedu ahaaday alfitanu والزalaaزilu واlqatl fitnooyinka iyo zalaazisha iyo yacnii dilka waxyaabahaas yani fitnada maaha in la ammaanayo hadday timaado lagugu imtixaano iskaga sabarta ajar badan baa ka heli cadaab aakhiro kugu dhici laabaa ilaahay kaaga dhaafaya iyada marka in la sameeyo ma aha qatliguna sidoo kale weeyaan xadiidkan marka isaga isnaadkiisu dacfi baa ku jira cabdiraxmaan ibni cabdillahi bni cutbata almascuudiyu ayaa ku jira ikhtilaad baa ku dhacay waxaana cileeyey shaykhu sancati alimaam abu cabdillaahi albukhaariy ayaa xadiidkan cileeyey laftirkiisa